ستلهمك العبر ظماء ما أحلى الأثر تاريخنا فخر لنا فانثر لنا تلك الدرر تاريخنا فخر لنا فانثر لنا تلك الدرر واقصص علينا منهم ما قد مضى أو ما حضر والقادة الأبطال من صنعوا البطولة والظفر ومن الذين بجدهم قد شيدوا المجد الأغر
mid ka mid ah nimcooyinka uu allah noogu deeqay waa wakhtiga kaasoo muhiimad gaar ah u leh nolosheenna waana nimco uu allah nagula xisaabtamayo maalinka qiyaamahana na weydiin doono si uu allah inoo dareensiiyo muhiimadda uu wakhtiga leeyahay wuxuu marar badan allah ku dhaartay zamanka isagoo qur'aanka kariimka ku sheegay wakhtiyo gaar ah sida subaxii galabtii barqadii habeenkii iyo wakhtiyo kale wuxuu kaloo allah subxaanahu wa tacaala ku sheegay qur'aanka kariimka inuu samaawaadka iyo dhulalka ku abuuray lix maalin wuuna awooday allah inuu amar keliya siiyo laakiin wuxuu ina barayay muhiimadda wakhtiga إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين sida ku cad axaadiid ka sugan rasuulka sala allahu calayhi wasalem waxyaabaha uu allah ina weydiinayo qiyaamaha waxaa ka mid ah qofka iyo waxa uu ku soo qaatay wakhtigiisa si gaar ahna waxaa la isku weydiinayaa wakhtiga dhallinyaranimada oo ah fursad aanan soo noqon oo mar soo marto aadanaha cibaadaadka uu allah nagu waajib yeelay waxay dhammaantood ku xadidan yihiin wakhtiyo iyo xilliyo gaar ah sida salaadaha waajibka ah oo mid weliba ay leedahay wakhti u go'an tanina waxay ka mid tahay waxyaabaha ina dareensiinaya muhiimadda wakhtiga xitaa wakhtiga ayaa sii kala fadli badan rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalem wuxuu tilmaamay in acmaasha ugu fadliga badan ay ka mid yihiin salaadaha oo wakhtigooda lagu ilaaliyo
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر bilaha oo ka mid ah wakhtiga ayaa iyagana kala fadli badan waxaana ku jira afar bilood oo xurmad leh cibaadaadka soonka iyo xajka oo iyagana ka mid ah arkaanta islaamka wuxuu allah casa wajalla ku xiray wakhti gaar ah intaa waxaa sii dheer takliifka basharka waxaa loo qoondeeyey oo uu bilaabanayaa wakhti xadidan kaasoo ah marka uu qofka qaangaaro markaan u imaanno mucaamalaadka dhex mara dadka waxaa iyadana lafdhabar u ah wakhtiga tusaale ahaan marka laba qof ay deyn kala qaataan waxay shareecada islaamku jidaysay inay wakhti mudaystaan haddii gabadha muslimadda ah laga dhinto ama la furo waxay shareecada islaamka ciddadeeda ku xirtay wakhti mucayan ah arrimahan iyo kuwo kale oo aad u fara badanba waxayna tusinayaan muhiimadda uu wakhtiga ku fadhiyo haddaba iyadoo ay dareemayaan aqoon-yahanada muslimiinta muhiimaddaasi ay diinta islaamku siisay wakhtiga ayay u qalab qaateen sidii loo heli lahaa aalad casri ah oo lagu xisaabiyo wakhtiga si ay inoogu fududaato in cibaadaadka nasaaran aan gudanno wakhtiga ugu habboon ee ay shareecada islaamka nafartay aaladda saacadda ee aynu maanta adeegsanno ayaa ah mid lagu xisaabiyo wakhtiga haba ugu yaraadee ilbiriqsiga waxaana ikhtiraaceeda iyo horumarinteeduba lahaa muslimiinta taasoona dareensiinaysa sida ay muslimiinta ugu horreeyeen cilmiga tajribiga ah ee muhiimka u ah taayarka nolosha muhiimadda saacadda iyo teknolojiyadda kumbiyuutarada wakhtiga waa mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee nidaamyada casriga ah saxnaanta wakhtiga waxay saameynaysaa howlaha nolol maalmeedka ganacsiga caafimaadka ammaanka iyo xataa cuntooyinka aynu cunno ee saacadda saxda ah maanta waxay muhiim u tahay dhammaan dhinacyada nolosha casriga ah laga bilaabo isgaarsiinta kumbiyuutarada dawada ilaa cuntooyinka khalad ku yimaada wakhtiga wuxuu horseedi karaa khasaaro dhaqaale fashil nidaamyo tiknolojiyadeed khatar caafimaad iyo xogo qaldan sidaas daraaddeed hay-adaha iyo shirkadaha waaweyn waxay isticmaalaan atomic clocks wax loo yaqaano iyo g b s-yada oo wakhtiga xadida ee si ay u ilaaliyaan saxnaanta wakhtiga rasmiga ah majaalka kombiyuutarada iyo teknolojiyada ee nidaamka isku xirka caalamiga ah ama wax loo yaqaano internet and serverka adeegyada internetka sida google amazon facebook iyo wixii la mid ah waxay ku tiirsan yihiin network time protocol wax la yidhahda ama n t b si ay ugu shaqeeyaan si habaysan oo isku dhafan haddii serveryadu ay kala waqti noqdaan waxyaabo badan ayaa khaldamaya sida imeelyada oo dib u dhacaya xogaha oo isku dhexyaacaya ama xisaabaadka bangiyada oo khaldamaya intaba ee labo salaaxiyada dawooyinka ama wax loo yaqaano pharmaceutical precision ee tijaabooyinka iyo kaydinta daawada dawo kasta waxay leedahay waqti la tijaabiyo loo yaqaano trial timing iyo waqti dhicitaan expiry date loo yaqaano oo lagu saleeyo heerkulka iyo saacadda haddii saacadda qalabka kiimikada ama kaydinta ay khaldanto waxaa dhici kara kow daawadu inaysan shaqaynin labo inay waxyeelo keento saddex in tijaabooyin cilmiyeed ay fashilmaan daaweynta bukaanka ee qorshaha daawooyinka sida antibioticska ama kimotherabyiga wax loo yaqaano jeermisdiliyaasha iyo kiimikada dadka lagu daaweeyo waxaa lagu saleeyaa saacad gaar ah oo loo qaato ee daahid ama horeyn waxay sababi karaan waxyeelo ama waxba kama jiraan dhanka cuntooyinka iyo warshadaha raashiinka xakamaynta heerkulka iyo saacadda kaydinta qalabka kaydka sida qaboojiyayaasha hilibka ama caanaha waxay leeyihiin diiwaanka wakhtiga iyo heerkulka temberajarka loo yaqaano time logs khalad saacad ah waxay keeni kartaa cunto fasaxa baxday in loo qaato mid cusub sidoo kale cunto khatar caafimaad leh in suuqyada ay gasho ee sidoo kale baakaynta iyo soo saaridda cuntada warshadaysan waxaa lagu dabaqaa wakhtiga wax soo saarka production of time iyo wakhtiga dhicitaanka expire date si loo ilaaliyo tayada iyo kalsoonida macaamiisha
inkastoo la tilmaamay in baabiliyiintii iyo masaaridii ay lahaayeen isku dayo la xidhiira in lagu helo saacado lagu xisaabiyo wakhtiga haddana cusuurtii horumarka iyo ilbaxnimada ee muslimiinta ayay aqoon-yahanadu xoogga saareen in la helo aalad la taxakumi karo si sahlan oo fududna u sheegaysa wakhtiga la maraayo isku dayo xidhiir ah oo ay marba horboodayeen jiilka aqoon-yahanka ah ee wakhtigaasi nool waxaa saacaddii ugu horreeyey ee u shaqaysa qaab makaaniko ah sameeyey aqoon-yahan muslim ah ahna injineer xeeldheere ah kaasoo lagu magacaabo badiicu zamaan abulciz ibnu ismaaciil alrazaaz aljazari
علماء المسلمين علماء المسلمين أول المؤسسين لكل العلم الذي في أيدينا من سنين علماء المسلمين لولاهم في العالمين ما كانت في الشرق علوم والغرب لهم يدين والغرب لهم يدين qarnigii saddex iyo tobnaad ee miilaadiyada si gaar ah sannadkii kun laba boqol iyo lixdii ayuu injineer aljazari ku guulaystay inuu sameeyo saacad loogu magacdaray saacatulfiil oo qaab ahaan u naqshadaysan maroodiga waxayna saacaddani ku shaqaynaysay tamarta biyaha kitaabkiisa aljaamic bayna alcilmi waalcamal oo ku caanbaxay sinaacatlxiyal ayuu injineer aljazari ku soo gudbiyey ikhtiraacad tiro badan oo ku saabsan majaalka farsamada makaanikada kitaabkan ayaana udubdhaxaad u ah majaalkan aqoon-yahankan muslimka ah ayaa ka soo jeeda dhulka shaam gaar ahaan dalka suuriya wuxuuna ka mid ahaa culimmadii iyo aqoon-yahankii la shaqaynayay dowladdii araatiqada ee ka talin jirtay qaybo ka mid ah turkiya iyo shaam
وبنوا حضارتنا التي فاقت وأبهرت البشر من عالم متبحر ومفكر ومن ابتكر تلك المفاخر إنها سير ستلهمك العبر عظماء ما أحلى الأثر عظماء ما أحلى الأثر سير ستلهمك العبر عظماء ما أحلى الأثر تاريخنا فخر لنا فانثر لنا تلك الدرر تاريخنا فخر لنا فانثر لنا الدنيا